Ku-xigeenka Xisaabiyaha Guud ee Maamulka Puntland ayaa magaalada Garowe ka daafuray tababar ku saabsan maareynta maaliyadda kaasi oo ay ka faa'iideysanayeen xubno ka mid ah wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee Puntland. Waxaa kasoo qayb galay furitaanka tababarkan agaasimayaasha waaxyaha maamulka iyo maaliyadda maamulkaasi mas'uuliyiin ka mid ah hay'adaha madaxa bannaan iyo madaxda kale. Mudane Cali Jaamac Gaashaan Xisaabiye Ku-xigeenka Xisaabiyaha Guud ee Maamulka Puntland ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
Tababarkii maanta aan halkan ku qabanayna wuxuu ahaa tababar loo qabtay dhammaan agaasimayaasha maamulka iyo xisaabiyeyaasha wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dowladda Puntland. Een, Tababarka waxaa qabanaya xafiiska xisaabaadka guud qaybihiisa reporting-ka oo xisaab xirada iyo qaabta qaabsan iyo xafiiska TSA-ga oo qisadda midaysan waxaa nala shaqaynahayay oo arintaa nala waday een, oo qayb ka ahaa tababarka xafiiska embassy-ga oo madaxdiisa iyo shaqaalahoodii ay wada joogay qaarkood. Een, Tababarka waxaa la rabay in lagu saxo een, khaladaad een, jiray oo maaragtay baaritaankii xisaab xirkii sanadka dhaweyto wixii la arkay oo khalada in la saxo. Marka tababarkan waxaa ka horreeyay tababar een, xafiiska xisaabiyaha guud uu u diray shaqaale een, xafiis ka tirsan gobollada oo muddo dhowr iyo toban beri ah ay ku maqnayeen tababar soo siinayeen. Haddana waxaa la soo gaaray in la siiyo maaragtay wasaaradaha iyo hay'adaha. Een, waxyaabo lagu tababarayna waxaa ka mid ahaa kow een, systemka ay usoo xariisan lahaayeen dakhliga ka soo galaa oo systemka ugu shubi lahaayeen oo arrintaas ay run ku cusub ay tahay iyo een, qaabkii ay warbixinada u diyaarsan lahaayeen iyo een, kharashaadka guud oo ay jiraan systemka ula falgeli lahaayeen iyo in qaybaha ka maqan systemka wasaaradaha qaarka aan isticmaalin ay isticmaalaan. Guud ahaan tababarku intaas daarnaa een, runtiina waxaa ka soo baxay waana miro dhal insha allah een, in shaqaalaha een, xafiisyada ay dalbadeen in reporting systemka een, lagu taran gareeyo een, laguna baro oo khibrada ay u baahan yihiin oo dhan ay ka helaan insha allah. Een, xafiiska xisaabiyaha guudna waa u ballan qaaday arrintaas oo in loo tababaro shaqaalaha een, wixii kaloo dhiman oo arrin loo baahan yahayna inaanu diyaarin insha allah. Een, waxaan rajaynaynaa tababar tababarkan ka weyn inaanu u qaban doono een, wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan. Waxay kaloo oo dalbadeen wasaaraduhu in qof qof T- T- maaragtay IT ah oo een, qaabilsan arrimahaas loo aanu tababarno IT ah oo la shaqeeya xafiiska emiska si ay uga maarmaan maaragtay mar walba in ayagu ay halkan yimaadaan in aan halkan ugu tababarno. Marka waxaan ku heshiinay in job tutoring ahaan aanu xafiiska xisaab emiska loogu siiyo qof qof laba laba saddex qof oo IT-ga wasaaraddu soo dirsadaan. Arrintaas marka waxaan rajaynaynaa inaan u guurno dhinac wanaagsan oo dowladda ay noqoto e-government noqoto oo systemka lagu shaqeeyo manualkii in laga taga haddii aan la yidhaahdo. Marka arrintaas meel fiican bay maraysaa. Een, waxaa kaloo aad looga hadlay een, tabarka qaabka dakhliga loo xareyn lahaa oo dakhligu soo daahi lahayn een, wasaaraduhu een, dakhliyo badan bay soo saaraan oo qayb bay dakhli ka yihiin kharashaadka oo dhan canshuur bay ka qaadaan een, ama deeqaha la siiyo oo soo gala waddanka een, qaybtooda ay kusoo adaayaka een, lacagaha baxaya oo kharashaadka ah canshuur bay ku waajibta canshuurtooda way ka qaadaan. Canshuurahaas marka daahitaan baa jiray inaysan daahinin. Arrintaasna wasaaraddu si ay u fududeyso een, xafiiska TSA-ga oo arrintaa qaabilsan waxaa mar walba la joogahaya qof ka socda xafiiska canshuuraha beriga oo arrintaas maaragtay fududeynaya insha allah. Marka arrintaas waxay noqotay arrin miro dhala oo guula shirshirkan ka ballaaranna een, way codsadeen waan u qabanayna insha allah. Arrintaas ku saabsanaa shir iyo tababarku.
Tababarkan ayaa kor loogu qaadi doonaa aqoonta xubnaha wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee maamulka.